alxamdu lilaah rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaa'i wاlmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin amaa bacd sidii walaalayaal caadada inoo ahayd markaa in dersiga sheekha aynu ka baxno wixii su-aalaha ee dadweynuhu ay soo qoreen aynu ku dul akhrino sheekha waxaynu inshaa allahu tacaala bilaabi doonaa su-aalihii dadweynuhu ay soo qoreen waxaanay su-aalahaasi isugu jiraan kuwo cusub iyo kuwo awal horeba lasoo weydiin jiray sheekha oo dhowr jeer soo noqnoqday markaa su-aalahaas soo noqnoqday iyaga waxaa laga helayaa dhammaan way duuban yihiin oo waxaad ka helaysaan youtube-ka iyo meelo kasta waa meel kasta waa ku jiraan laakiin waxaan inshaa allahu tacaala isku dayi doonaa su-aalaha cusub inaynu uga faa'iideyno si aynu sheekha uga faa'iidaysanno sheekh gabadhani waxay leedahay su-aashan waxaan ka ganacsadaa dawada dumarku ay isku caddeeyaan waxaana la sheegay dawadaasi inay u dawo tahay xanuunada sida gubniinka qofku uu gubto oo kale waxaanay ku soo lifaaqday ku soo dartay waddanka sacuudiga ayaa lagu soo sameeyaa waana waddan muslin ah dadka qaarkoodna waxay leeyihiin waa xaaraan sheekh inaan ka ganacsado muxuu xukunkeedu noqonayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi wcalaa alih wasaxbih wasalama tasliima kaiira waxaan u malaynayaa dawada dumarku ay isku caddeeyaan inay uga jeedo taadiirka ka qaadaysa ee midabkii ilaahay subxaana wa tacaala gabadha u abuuray doorinaysa ee beddelaysa dawadaasi waxa ay la xukum tahay waxa ay qabanayso waxa ay qabanayso ah beddelitaanka abuurka ilaahay iyo doorinta midabkii ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu sameeyey waxaana ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka uu inoogu sheegay in qofku uu midabkiisii bedelo abuurkii ilaahayna subxaana wa tacaala uu dooriyaa inay ka mid tahay waxyaabaha ibliis uu jecel yahay isla markaana uu ku taamay bani aadamka inuu ku kalifo uu ku qaado waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay ibliis inuu yidhi walaaamuranahum falayugayirunna khalqa allah amar baan siin doonaa amarkiisu waa wasaawista qofka qalbigiisa uu ku tuuraayo iyo qurxinta uu qurxinayo waxyaabaha ilaahay uu diiday amarkaa dabaadii waxay bedeli doonaan abuurka ilaahay subxaana wa tacaala bedelista abuurka ilaahayna waxaa ka mid ah qofku midabkii ilaahay u dhaliyo inuu meesha ka saaro oo midab kaloo cusub uu isu yeelo nebigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dadka bedela abuurka ilaahay sida kuwa jidhkooda daldalooliya kadibna meeshii dhiigu ka soo yaacay wax la midab ka duwan midabkii jidhka ku shuba kuwa ilkahooda qora ee yaryareeya ama faantaxaanu ilaahay u abuurin isu yeela iyo kuwa la midkaahi inay yihiin kuwa nacdalan waxaanay ku nacdalan yihiin bedelista abuurka ilaahay subxana wa tacaala ay bedeleen taasina waxay muujinaysaa arrintaasi inay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub dembiyada waaweyn mar haddii cidda samaysa lagu nacdalay waxaa kaloo taa raacda dhibaatada ay leedahay oo aan qarsoonayn iyo kadeedka ay badday dumarkii isticmaalay dawada noocaasa qofkana looma ogolo inuu naftiisa dhibaateeyo iyo cid kale inuu dhibaateeyo toona waxaa ka mid a qawaacidda shareecada ee ilaa qiyaamaha shaqaynaysa qowlu nabiyina calayhi الsalaatu wasalaam laa darara walaa diraar lama ogolo qofku inuu wax dhibo ama dhibkaasi ha noqdo miduu isagu bilaabayo ama mid jawaabu ah dhibaato horo isaga lagu sameeyey marka shayga mar haddii dhibaato sooca uu yahay ama dhibaatadiisu ay ka fara badan tahay dheeftiisa iyo waxtarkiisa inuu xukumkiisu xaaraannimo yahay magacu doonaya ha lahaado wakhtigu doonayana ha soo baxee ayaa culimmada islaamku guud ahaan ay isku waafaqeen wixii laga shaqaysto waxaa xaaraanta ah waxa uu la xukum yahay waxaa laga shaqaysto isaguna waa xaaraan oo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi si abu daawuud wariyey ina allaha idaa xarama shay-an xarama hamanahu ilaahay shay hadduu xaaraantimeeyo marka la iibiyo shaygaa lacagta ka soo baxdana ilaahay waa xaaraantimeeya oo ma dhacaysa ilaahay shay dadka uu diiday oo uu ka xaaraantimeeyey inuu u oggolaado inay iibiyaan kadibna lacagta ka soo baxda ay xalaal u noqoto ama sacuudi ha lagu sameeyo ama jaynaha lagu sameeyo innaga shareecada ayna xukunta shayga meesha lagu sameeye meesha uu ka yimi iyo meesha lagaga dhaqmaa ka mid maaha masaadirta laga qaato axkaamta sharciga xalaalaynta iyo xaaraantimaynta xukumka ilaahay baa iska leh in ilxukmu ilaa lilaah ciddii waafaqda iyadaa sharaf iyo cizo ku yeelan doonta meeshay doonaysa baa ha joogtee cidda khilaaftaana iyada ayaa nafteeda dulli iyo hoog iyo khasaare u soo jiiday marka haddii dawadaa gabadhu ay sheegtay ay tahay ta sifadaa leh xukunkeedu waa sida aynu ku jawaabnay lacagta laga helaana waa sida aada maqasheen wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaad sheeg ka warantaa waddannada islaamkaa qaarkood ayaa bisha rabadaan maalin ka dambaysiiya soonkeeda waddannada kale islaamkaana khilaafay sida waddanka bangaaladesh oo kale ayuu yidhi qofka ku nooli ma waddannadii islaamka ah guud ahaan buu raacayaa mise waddankiisaasuu la soomayaayo arrintaas sheekh maxaa aada noogu bayaaminaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
masaladaasi waxay ku salaysan tahay waxay culimmadu u yaqaaniin ikhtilaafu lmataalic wax jira oo xukumka soomka raad ku le ma yahay mise maaha kala duwanaanshaha madlaca waddamadu uu kala duwan yahay waana masalo culimmadu horayse iyo dambaysaba ay isku khilaafeen waxaanaynu odhan karnaa qadiyadda ku saabsan towxiidu alru'ya ama bad-u shahri ramadaan in la mideeyo bilowga bisha ramadaan waa arrin adag taariikhda islaamkana horeba oo uga dhici jirtay in dadka muslimiinta ahi ay kala horsoomaan iyadoo saxaabadii rasuulku nool yihiin waxaa cabdullaahi ibnu cabbaas magaalada madiine ugu yimi nin ka yimi shaam wuxuu ninkaasi u sheegay inay maalin soomka ka horreeyeen reer madiina iyagu bisha ay ka hor arkeen iyagu ay arkeen maalintii reer madiine ay arkeen maalin ka horreysay cabdullahi ibnu cabbaas radia allahu canhu wuxuu yidhi annagu maalintii sabtidii baanu aragnay markaa soomkayaga waa wadaynaa ilaa aanu dhammaynayno wuxuu yihi miyaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam odhan suumuu liru'yati wa aftiruu liru'yatihi bimacnaa haddii muslimiinta cid ka mid ay aragto miyaanay ahayn inay wada raacaan aragtida mucaawiye radia allahu canhu miyaydan ku soomahayn wuxu uhi cabdullaahi ibnu cabbaas haakadaa amaranaa rasuulu llah saasuuna amray rasuulka ilaahay yacanaa inaanu aragtida yada aanu ku soonno marka masaladaas haddii ay suurtowdo muslimiintu inay isku raacaan soomka oo mar ay wada bilaabaan waa fiican tahay haddaanay suurtoobinna qof waliba waddankaa uu joogo ayuu la soomayaa marna la afurayaa oo inta waddan wada degani ugu yaraan waa inaanay iskhilaafin wallahu aclam w sala allahu calaa nabiyina maxamed
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaan jidhkayga ku leeyahay nabarro isla markaana waxay keenaan dheecaanno iyo dhiig fara badan arrintaas salaaddu maygu ansaxaysaa se maxaan sameeyaa baaraka allahu fiikum
nabarada ku yaalla qofka jidhkiisa ama finanka ka soo baxa mararka qaarkood dhiig uu ka imanaayo ama dheecaan ama biyaba ay gelayaan ee ay ka soo baxayaan sidaa saxda ah wax najaasa ma aha haddii xataa la idhaahdo dhiiggu waa najaas kani waa dhiig yar oo macfuun canhu iyo laysu cafinayo dheecaankuna waa wixii ka dhashay waxaa kaloo ka dhalanaysaa haddii la idhaahdo waa najaas oo qofku mar walba waa inuu iska daahiriyo mashaqaa ka dhalanaysa shareecadana qawaaciddeeda waxaa ka mid a rafcu lmashaqa dadka in laga kor yeelo laga laga riixo laga fogeeyo wax allaaliyo wixii kadeed ku noqonaya ilaahay baana subxaana wa tacaala qaacidadaa deliilkeeda inoogu sheegay fi lqur'aani اlkariim ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj marka meeshu ay nabar tahayna in nabarkaa dhiig laga dhammeeyo iyo dheecaan qofka bani aadamkaa waa ku adkaanaysaa markaa qofka ay ku yaaliin wuu iska tukanayaa salaaddiisuna waxba noqon mayso wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay gabadhu markaa ninkeedu uu furo ay ciddada ku jirto ma ka xijaabanaysaa ma iska asturaysaa baaraka allahu fiikum
waxa ay ku xidhan tahay furniinkuu nooca uu yahay alaaqu marna waa alaaq baa-ina oo ninkaa iyo gabadha ay u kala dhammaatay oo wax rajciya aanay u suurtoobin saddexdii dalqadoodba ay ka dhammaadeen marna waa alaaq rajciya oo inta ciddada ay ku jirto ay u bannaan tahay ninkii inuu soo ceshado weli waxbaa ugu hadhsan oo dalqadii koowaad buu furay ama tii labaad oo tii saddexaad ayaa ugu yaraan u hadhsan haddii alaaquu yahay alaaq baa-ina oo wax rajciya aanay ka furnayn ninka iyo gabadhaasi waxay kala noqdeen ajanebi oo labada qof ee ajanebiga kala ah ee waxaasnimo ah ama maxrimnimi ah aanay ka dhaxayn sida ay u wada dhaqmaanaya u wada dhaqmayaan taana macnaheedu wuxuu noqonaya way iska xijaabaysaa oo bilaa xijaab ninkaa inay kula kulantaa ama inay la khalwooto oo kelidii meel ay la gashaa mid bannaan maaha sida dumarka kale ayuunbay ula mid tahay haddii alaaq uu yahay alaaq rajciya oo weli dalqadii ay waxarhsan yihiin gabadhiina weli ciddadii ay ku jirto waxay weli xisaabsan tahay inay tahay xaaskiisa culimmada qaarkood xataa waxay gaadhsiiyaan inuu u galmoon karo ugu galmoon karo biniyati rajca isagoo niyeystay inuu soo celinteeda inuu nikaax iyo guurkii dib ugu soo celiyo laakiin madaahibta badankeedu taa waa diidaan sida shaaficiyada oo kale calaa kulli xaal qadiyadda ku saabsan xagga khalwada iyo aragga iyo weli xaaskiisii bay xisaabsan tahay ilaahay baana subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay gabadhaa la furay dalaaqa rajciga ah inta ay ciddada ku jirto inay weli tahay ninkaa furay xaaskiisii wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalik ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi raggoodii albaclu waa azawj gabadhaa la furay ninkeedii furay ayaa xaq u leh inuu soo ceshado inta ay ciddada ku dhex jirto markaa zawj iyo bacli buu ilaahay subxana wa tacaala ku magacaabay hadduu ajanabi ka yahayna magacaa looguma yeedheen marka haddii talaaqu rajci uu yahay iska xijaabi mayso weli waxay xisaabsan tahay xaaskiisii way isu qurxin kartaa waxaana laga yaabaa isu qurxinta ay isu qurxinaysaa inay mararka qaarkood mustaxab noqoto ama sunno noqoto waayo waxay qeyb ka noqon kartaa sababna u noqon kartaa in ninka qalbigiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tuuro gabadha inuu soo ceshado wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsan allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaan leeyahay laba dumar ah waxaanan sheekh kala dejiyay laba magaalo oo kala durugsan magaalo ahaan baan ka shaqeeyaa markaa sheekh haddii aanay ii suurtagal ahayn inaan xaaska kale la soo joogo wakhtiga fasaxaan ahay in yar mooyaane arrinta noocaasiya diintu maxay ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
marka hore waa inaynu ogaano ninka waxyaabaha ilaahay uu ku waajibiyey inay ka mid tahay tawsiicu lmabiit haddii laba dumar iyo ka badan uu leeyahay inuu u qaybiyo weliba si siman uu ugu qaybiyo hoyaatinka maaha hoyaatinku mid u khuduucaya ninka dookhiisa oo hadduu doono tanna uu laba habeen la joogayo ama saddex tanna habeen qura uu la joogayo ama tan uu iskala joogaayo bil taana uu u tegaayo laba saddex habeen arrintaasi waxa ay ka mid tahay arrimaha ay waajib tahay in loogu cadaalad sameeyo dumarka culamaau lislaamna guud ahaan ay isku waafaqsan yihiin nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa wuu u qeybin jiray hoyaatinka markii uu xanuunsaday ee uu jeclaaday in lagu baxnaaniyo guriga caaisha radia allahu canha ista'dana nisaa'ahu fii dalik dumarkiisii kale arrintaa fasax buu weydiistay rasuulku calayhi salaatu wasalaam gurigii caaishay geeyoon mu odhan markay u fasaxeen ay u oggolaadeen ayuunbaa gurigaa la geeyey oo lagu baxnaaninayey ilaa ilaahay subxaana wa tacaala woofsaday oo nebigu ku geeriyooday gurigii caaisha radia allahu canha nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu safraayo haddii uu doonayo dumarkiisa mid ka midii inay raacdo ta isagu sida gaarkaa u danaynayo ama uu u doonayun muu kaxaysan jirin kaana nebiyu calayhi salaatu wasalaam idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ihi sida caaisha radia allahu canha ay sheegtay fii qisati alifki bukhaariya muslimba ay wariyeen nebigu hadduu doono inuu safro oo dumarkiisa mid ka mida uu kaxaysto wuu u qori tuuri jiray fa ayatuhunna kharaja sahmuhaa kharaja bihaa tooda qorigeedu uu soo baxo ee qorituurkaa ku guulaysata tay doonaysaba ha noqotee ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u kaxaysan jiray mar haddii arrintu qorituur ay ku soo baxdayna dumarka inta hadhay marka uu soo noqdo habeenadii uu maqnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma qallan jirin waxaanay taa culimmadu ku sababeeyeen marka koobaad in arrintaasi qorituur ay ku timi ee nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaara taa raacday isagoo aan uu dooran mar labaadka gabadha nebiga calayhi salaatu wasalaam la safartay waxay gashay socdaal socdaalkunaasa rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam kadeedkiisa iyo dhibaatadiisa ayaa fara badan waa safaru qicatu min alcadaab marka iyagu way iska sii nasteen guryahoodii bay joogeen dhibaatadii safarka ayay ka badbaadeen markaa tani la socodka ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dee zawjkii la socotay faa'iidada halkaa ay ka heshay waxa iyaga u buuxisay safarka dhibaatadiisii oo ay ka badbaadeen oo ay ka nasteen oo guryahoodii ay iska joogeen intii kadeedka ee dhibaatada safarka taasi ay la kulansanayd almuhim dhacdooyinkaasi waxa ay muujinayaan rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam dumarkiiya siduu ugu cadaalad samayn jiray ninka marka waxaa waajib ku ah dumarkiisu ama ha wada deganaadaan oo magaalo ha wada deganaadaan ama laba magaalo ama laba wadanba ha kala deganaadaan waxaa waajib ku ah inuu hoyaatinka u qaybiyo siduu hoyaatinka ugu qaybin karaa inuu maalmo siman uu mid walba la joogo tanna bil la joogo tanna bil la joogo haddii shaqadiisu aanay taa u suurtogelinahayn iyo duruufta camalkiisoo su-aashaba ku xusan waxay noqonaysaa taa uu ka maqan yahay waa dayn ay ku leedahay habeenadii taa kale uu la joogay waa inuu u qalleeyo iyada wakhtiyada fasaxa oo dhan iyada uu siiyo oo tan kale waxa weeyaan uu ka maqnaado waxaa kaloo arrintaasi uu kaga baaqsan karaa oo qura haddii uu fasax ka haysto gabadha uu ka maqan yahay oo xaq iyadu ay leedahay hadday iyadu ka tanaasushay oo ay tidhi halka aad ka shaqaynayso qoladaa deggan iskala joog maalmaha fasax oo quraanu annagu raalli ku nahaye noo kaalay marka iyada xaqeedii ka tanaasushay waxaa dhacday saxaabiyaddii sawda bintu zamca la odhan jiray inay ka tanaasushay habeenkeedii waxaanay uga tanaasusho si gaar ay u siisay caaisha radia allahu canha markaa rasuulku caaisha laba habeen buu u hoyan jiray habeenkeedii iyo habeenkii sawda dumarka kalena mid walba hal habeen ayuu u hoyan jiray marka iyadu haddii ay hoggaanka kaa sii dayso oo ay ku fasaxdo xaqeeda ay kaaga tanaasusho oo wax marka horeba xaqa ay u lahayd laakiin haddaanay ka tanaasulin xaqeeda way leedahay ama qayb ha ku hesho ama qalla ha ku hesho wallahu aclam
baaraka allaahu fiik wa axsana allaahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay waxa aad sheekh ka warrantaa had iyo jeer waayahan dambe waxaa dhaca madaxda muslimiinta marka ay xilka qabanayaan waa la dhaariyaa arrinta noocaasi ma arrin diintu ay sheegtayba se haddii aanay diintu sheegin halkee ayay inooga timi baaraka allaahu fiik
waxaynu ku haynaa nusuusta ama axaadiida iyo dhacdooyinka taariikhda islaamka in marka ninka madaxda ah la dooranaayo ee dadka ahlulxalli walcaqdigaahi ay doortaan ama kii ka horreeyey u dardaarmay isaga talada lagu wareejinayo in lala geli jiray waxa loo yaqaano albeyca oo macnaheedu uu yahay in ballan lagula galo in la maqlayo oo la adeecayo fi lmacruuf wixii aan ilaahay subxana wa tacaala diintiisaan ka hor iman ahayn oo isagaa loo aaminay loona oggolaaday inuu noqdo hogaamiyaha iyo ka talada u haya dadka muslimiinta ah wax dhaarin ah oo lagu sheegay dhacdooyinka gaar ahaan alkhulafaa alraashiduun markii beycada lala gelaayey laguma sheegin nusuusta taariikhda iyo kutubta siirada laakiin arrintaa kolley waxaa looga jeedaa uun adkayn unbaa looga jeedaa xilka iyo mas-uuliyadda la saarayo qofka lagu adkeeyo maadaama dadka ammaanadoodu ay yaraatay daacadnimadoodu iyo xilkasnimadooduna sidii wakhtigii hore aanay ahayn taagta waxaa la isleeyahay un baan u malaynayaa bal arrintaasi xil ha yaro saarto laakiin qofka ilaahay subxaana wa tacaala marka horeba ka baqi waayey mas-uuliyaddana culayskeeda garan waayey xilkaa su-aalaha ka dambeeyana naftiisu ay dareemi weyday dhaarta noocaasi culays uunbay u kordhinaysaa mar labaad in la dembaajiyo ayuunbay sabab u noqonaysaa mararka qaarkoodna waxaa lagu dhaarinayaaba qofkii wax dastuurka la leeyahay dhaartu way ku taallaa aanu qofka uba suurto gelinahayn oo inuu daacad u yahay diinta tusaale ahaan diinta in daacad loo noqdaa macnaheedu maaha hadal afka laga yidhaahda un ama caqiide qalbiga laga aamina un diintii waa in lagu camal falo oo qofku naftiisa uu ku hago oo noloshiisa oo dhan uu ku saleeyo haddii uu yahay qof mas-uula oo dad u talinayana waa inuu dadka ku xukumo wa an ixkum baynahum bimaa anzala allah nebi maxamed buu ilaahay sidaa ku yidhi waxaad ku xukuntaa sharciga ilaahay subxana wa tacaala uu soo dejiyey markaa dastuurkiina qori maayo in shareeco la isku xukumo tusaale ahaan madaxweynihina waxaa lagu dhaarinayaa inuu diintii daacadnimo u noqdo markaa marka hore ayaa beenta laysla ogol yahay iyo xaqaa'iq waxaan ahayn in laysugu dhaarto wallahu aclam baaraka allaahu fiik wa axsana allaahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxa aan ka shaqeeyaa goob caafimaad waxaanan daaweeyaa dad kala duwan oo rag iyo dumarba leh diintuna waata sheegtay in indhaha la laabo oo laga yaabo eegitaanku inuu soonkii aada eegto waxaan xalaal ahayn inuu soonkii wax yeelo arrintaas sheekh maxaan ka yeelaa baaraka allaahu fiikum
gabadhu sideedaba waxay daweyn kartaa nin ajanabi ka ah markay daruura keento loo looga maarmi waayo oo la waayo nin meesheedaa buuxin kara ninkuna wuxuu daweyn karaa gabadh ajanabi ka ah marka la waayo gabadh kaalintaa buuxisa laakiin iyadoo la helaayo jinsi walba qof la jinsiya oo daweeya in dumarka rag loo geeyo cawradooda fayda ama jidhkooda taabta raggiina dumar loo geeyo taataabta ama cawradoodaba fayda oo eega marka horeba mid bannaantaasi maaha ta labaad marka ay daruura iyo xaaja ay keento inuu nin gabadh daweeyo ama gabadh nin ay daweyso ajanabi ay kala yihiin xaaladdaa lafteeda waxaa la rabaa daruurada inaan la dhaafin xadkeeda iyo qadarkeeda oo adaruuratu tuqadaru biqadariha oo haddii ay noqonayso cawro in la faydaayo inta daaweynta iyo dabiibka looga baahan yahay in ka badan waa inaan la muujin oo la faydin waayo inta kale asalkii xaaraannimada iskaga baaqi tahay hadday eegma noqotona inta ay daruuradu ay ku faydmayso amaba se dararka iyo dhibaatadu ay ku riixmayso meesha ay kaga baxayso in dheeraadka ah waa inaan la eegin cawrada xaaraanta ilaahay subxaana wa tacaala ee uu mamnuucay rabadaan iyo rabadaan la-aanna arrintu waa sidaa laakiin bisha rabadaan marka ay tahay haddii qofku eegmo xaaraana uu sameeyo ama taabasho xaaraana uu sameeyo raad dheeraada ayaa dembigaasi uu yeelanaya oo maalmihii kale aanu yeelan jirin raadkaas oo ah in soomkiisii ajarkii uu ka heli lahaa uu nuqsaamo uu yaraado waka yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla azuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu qofka aan ka tegin hadalka xun ee baadilka ah iyo waxa xun samayntiisaba ilaahay baahi uma qabo inuu ka tago raashinkiisa iyo cabbitaankiisa yacnaa soomka ruuxdiisa iyo nuxurkiisu waa in laga tago xumaanta oo nafta laga celiyo wanaaggana lagu dadaalo sida ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الsiyaam kama kutiba calى aladiina min qablikum lacalakum tattaquun waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inay badan yihiin dad sooman oo soomkooda ajar aan ka helin maxaa ajarkii soomka meesha ka saaray waa dembiye ay sameeyeen xilligii ay soomanaayeen markaa qofku marka uu sooman yahay waa inuu si gaara ugu dadaalo ilaalinta xubnihiisa carabkiisa indhihiisa dhegihiisa gacmihiisa lugihiisa inuu macsiyada ka ilaaliyo si gaara waa inuu ugu dadaalo marka waxaynu leenahay qofkaa caafimaadka ka shaqaynaya su-aasha aadina weydiisay xukunkeeda guudna waa kaa inta sooma ka khusaysaana waa inta aada maqashay wallahu aclam
baaraka allaahu fiik wa axsana allaahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay diinta islaamku maxay ka qabtaa waa laba su-aalood oo xagga dumarka ku saabsan waxaa loo yaqaano ay dumarku sameeyaan ee loo yaqaano taraaraysiga amaba waxaa loo yaqaano sidaasoo kale xaawiya faatimada labada arrimood diinta islaamku maxay ka qabtaa afiiduuna baaraka allaahu fiikum
waxaa loo yaqaano xaawiya faadumada kolley anigu inta aan ka aqaano waa xusdiineed dumarka qaarkood ay u sameeyaan xawaa oo ahayd basharka oo dhan hooyadood iyo faatima radia allahu canha oo ahayd inantii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wa radia allaahu canha xuska noocaasi waa xus bidca ah oo aan ka mid ahayn xusaska ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa lagu xusay ama ay sameeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii sharafta badnaa waxaanu xuska noocaasi hoos imanayaa xukum ahaan qowlka nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad qofka sameeye camal aan waafaqsanayn shareecadan laygu soo dejiyey laga aqbali maaye waa lagu celinaya yacnaa ajarna ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa kaga heli maayo waaba dembiba waayo bidcadu waa wax qofka loo diiday qofka wixii loo diiday sameeyaana waa dembaabay waa ka yidhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idinka digayaa ummaddaydaay waxyaabaha diinta lagu soo daray ee aan diinta asal aan ku lahayn oo shareecada aan lagu xusin qur-aanka iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo ay sidaasi tahay haddana waxaa jira khaladaad kale oo xuskaasi raaca khaladaadka waxaa ka mid ah markay abaartu dhacdo ayaa dumarku intay tagaan miyiyada gaar ahaan meel dooxoo bannaan oo halkaa ay ku karsadaan beriis cad ayaa arrinta noocaasi ay u niyoodaan roob doon qaabka noocaasina ka mid maaha qaababkii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu roob doonay roob doontuna waa nooc duco ah ducaduna waa cibaado sida la doono looma dhigi karo waa in lagaga daydo nebiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed si u roob doonayna waa la yaqaanaa oo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ku xusan tahay taasina ka mid maaha faaduma oo inantiisiina wakhtigaa waa jirtay xaawo umulbasharna waaba ka horraysay muu odhan jirin markay abaar inugu dhacdo siuu ilaahay roob inoogu keeno labadaa qof ee qiimaha leh qadarintana inaga mudan ayaynu xusaynaa amaba se aynu weyneynaynaa waxaa kaloo raacda roobdaan roobdoonta khaldan inay dumarku baryaan labada dumara ee qiimaha badnaa midna hooyadeen ay tahay midna ay tahay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam inantiisii qiimaha badnayd labadaba waynu jecel lahay qadarin iyo qiimaynna qalbiga waa ugu haynaa laakiin marnaba ku samayn mayno una samayn mayno wax sharciga ilahay khilaafsan waxyaabaa dumarku ay sameeyeen waxaa ka mid ah inay baryaan labada ruux ee su-aasha ku xusan oo ay yidhaahdaan xaawaay xareed xaawaay xareed macnaheedu yahay xaawaay xareed keen manaa roobka keen xaawaa roob laga baryaya oo beri hore geeriyootay markay nooleyd baanay roob keeni kara aanay keeni karahayn basharka o dhami hadday isu yimaadaan maca rususha iyo ambiyadana ku daro roob aanu ilaahay keenin ma keeni karaan roobka ilaahay unbaa keena ilaahay unbaana la weydiisan karaa ilaahay cid aan ahayn qofka weydiistaana waa qof shirki sameeyey xaqii ilaahay subxaana watacaala uu lahaa ciddaa u leexiyey ooy waajib ku tahay inuu dib diinta usoo galo waayo wax lagu gaaloobo ayuu qofkaasi sameeyey sidaasoo kale dumarku waxay akhriyaan wax loo yaqaano sitaat sitaat yaana waa kelimad carabiya oo macnaheedu lixlix uu yahay waxaa sitaadka la dhaha asal ahaan shiicada ayuu ka soo jeedaa oo yaman markii aanu tagnay gobolka sacdo ayaanu joogi jirnay oo maxadkii sheekha iyagu sheekh muqbil raximah allahu tacaala uu ku yaalay waana gobol asal ahaan shiicadu ay degan yihiin oo iyagu ay aqlabiyadda leeyihiin raggooda akhrin jiray waxaa loo yaqaano sitaadka oo durbaanka inta garaacaan xaawo iyo faadumo had iyo jeeraale ammaan iyo bari ay baryayaan iyo tawasul ay ku tawasulayaan samayn jiray marka bidcada noocaasina xagga shiicada ayay nooga timi durbaanka la garaacayo laftiisa ee dumarku xaaladaha qaarkood ay garaacayaan markay dhigayaan waxaa xaawiya faadumada lagu magacaabo ma aha mid rag iyo dumartoona loo ogol yahay oo dufka loo ogol yahay dumarka gaar ahaan xaaladaha farxadda maaha kan dumarku ay garaacdaan ama ragga qaarkoodba ay tuntaanee cibaado ay u niyeystaan kan magaciisa waxaa la dhahdaa tabli iyo kuuba magacyadaasuu leeyahy nebiguna calayhi salaatu wasalaam si gaara ayuu u nahiyey oo u diiday waxaanuu ka mid yahay qalabka muusiga ee heesaha loo garaaco ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inuu xaaraan yahay ummaddiisana aakhiru zamaanka inay ka mid noqon doonaan kuwo xalaashado sida xalaasha oo kale u isticmaala dufka dumarka loo baneeyey dhinac buu ka furan yahay ama labada dhinacba waa ka furan yahay oo waa sidii giraan oo kale dhawaaqii muusiga oo kalena marnaba samayn maayo marka foolxumooyinkaa faraha badan ayaa xaawiya faadumadu ay leedahay dumarku waa inay iska daayaan waxaa kaloo nasiib darra ah alagaa dumarka badankoodu inay salaadaba aanay tukan salaadii ilaahay uu ku waajibiyey waa rukunkii labaad ee arkaanta islaamka ayay dayaceen waxaasaanay cibaado ka raadinayaan diinta aan asalba ku lahayn oo meelay kaga soo aroortay haba yaraatee aanay jirin arrintaasi waa dembi waana wax ilaahay lagaga fogaanayo waa in ilaahay subxaana wa tacaala dumarku ay uga toobad keenaan kuwii hore u samayn jiray towbaddana waxaa ka mid a inay joojiyaan go-aanna ay ku gaadhaan inaanay dib ugu noqon waxaa lagu magacaabo taraaraha waa duco gabadhu ay dhigto marka sidkeeda ay gaadho ama ay soo dhowaato ujeeddadana dumarku waxay ku macneeyaan inay ilaahay subxaana wa tacaala kaga rajaynayaan sadaqadda ay bixiyaan xaaladda noocaasa inuu ilaahay foosha u fududeeyo haddaanay intaa dhaafsiisnayn ee ay tahay un sadaqad gabadhu ilaahay daraaddii ay u bixinayso xaaladdaa si ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu fududeeyo arrinta ku wajahan ee ay filayso maalmo dhow oo soo socda inay waajahdo iyadoo wax dhibaataa ma leh waayo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sanaa'icu lmacruuf taqii masaarica suu wanaagga qofku uu sameeyo wanaaggana sadaqadda ayaa ka mid a waxaa ilaahay qofka uu kaga ilaaliyaa dhibaatooyinka iyo masaa'ibta adduunyo markaa qofku inuu sadaqad bixiyo ilaahay daraaddi u bixinayo uuna niyeysan yahay dhibaato uu isleeyahay way soo socotaa way soo wajahan tahay inuu ilaahay kaga badbaadiyo wax dhibaataa ma leh laakiin haddii ay la socoto taraaraha laftiisa waxyaaba caqaa'id khaldan oo dumarku ay ka aaminsan yihiin ama sidii aynu sheegnay durbaankii la garaacayo sitaadkiina la qaadayo tii hore aynu sheegnay waddadeeda ayuu isaguna marayaa oo taraaruhuna xaawiya faadumada ayuunbuu la xukum noqonayaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed baaraka allahu fiik wa axsana allahu ileyk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay sheekh haddii uu ninku xaaskiisa uu taabto kadib waxa weeyaan biyuhu ay ka yimaadaan isagoo oo sooman soonkii ma ka jabayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum nacam soomku waa ka jabayaa ninka sidaa yeelay waayo waxa uu gutay shahwadiisii ay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii inuuga tago ilaahay subxaana wa tacaala qofka daraaddii u soomay markuu ammaanayey abaalmarinta xooggan ee qiimaha sare luu u ballan qaaday uu sababeynayey wuxuu xadiidulqudsiga ku yidhi yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli wuxuu addoonkaasi ka tegey cuntadii iyo cabbitaankii iyo shahwadii ilaahay daraaddii baan uga tegey marka xadiidkaasi waxa uu si cad u tilmaamayaa qofka aan shahwadiisa ka tegine shahwadiisa guta maalin rabadaan iyadoo soomu ku waajibay sida uu ku gudanaya ama eegma ha noqoto iyo wuxuu daawado ama ha noqoto taabasho ama arrin intaaba ka sii weyn ha noqotee inuu la mid yahay uun qofka aan ka tegin cuntadii iyo cabbistii oo qofku cuntada iyo cabbitaanka haddaanu ilaahay daraaddii uga tegin ee maalin rabadaan uu cuno uu cabbo sida soomku uu uga jabaayo ayaa haddii shahwadiisa aanu ka teginna soomku uu uga jabayaa markaa soomki waa ka jabay ninka ilaahay subxana wa tacala waa inuu toobad keeno culimada islaamku siday u badan yihiinna waxaa waajib ku noqonaysa maalinta inuu qalleeyo laakiin wax galmii mar haddaanay dhicin kafaaradii weynayd iyadu kuma waajibaysa sida saxiixa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته